Guddiga Arrimaha Bulshada u qaabilsan Golaha Wakiilada Jubbaland oo uu horkacayay Guddoomiyaha Guddiga Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed ayaa maanta kulan looga hadlayay arrimo badan la qaatay mas'uuliyiinta Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland. Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed ayaa ugu horreyn sharaxay kormeerka ay ku tageen xarunta wasaaradda, isagoona u mahadceliyay mas'uuliyiintii halkaasi ku soo dhoweeyay.
waxaan maanta kormeer shaqo aan ku soo boqonnay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland halkaasoo anagoo guddiga arrimaha bulshada ah aan ahayd howlo shaqo shaqooyinkaas oo ah mid caadi oo joogto ah oo guddiga mar walba uu ku booqdo howlihiisa caadiga ah ee shaqa maalmeedkiisa aan ku booqonno marka waxaan u mahadcelinayaa een, wasaaradda waxbarashada ugu horeeya wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha iyo wasiir dowlaha sida diiran oo ay noo soo dhoweeyeen halkaas oo aan isku weydaarsanay ama aan ku weydiinay su-aalo dhowr ahaa oo dhowr iyo toban gaarhayay kuwaasoo ku saabsanaa een, habsi socodka shaqada wasaaradda howlmaameedkeeda iyo waxa un howlaha shaqada ku saabsan bay ahaayeen wasaaraddana si fiican bay su-aalahaas ugu jawaabeen waxay noo sheegeen had meeshay wax u marayaan inay meelo fiican u marayaan haddii ilaa shaqo badanna ay qabteen oo ah gee- dhammaan deegaanada jubbaland in iskuullo badan laga dhisay dhismaal badan laga sameeyey ee ugu horeyso xarunta hadda maanta aan dhex fadhin laftigeedu intii ay xukuumaddan timid ay shaqooyinkaas qabteen kuwo badanna ay qaban doonaan haddii la yidhaha sanadkan ay u qorshaysan yihiin kuwaas oo aan ka sugayno qorshe howleedka wasaaradda inay noo soo gudbiyaan Dhanka kale, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubbaland, Cabdinaasir Seraar Maax ayaa dhankiisa u mahadceliyey guddiga soo booqday, isagoona sheegay inay uga jawaabeen dhammaan su'aalihii ay weydiiyeen guddiga.
waxaana soo booqday guddiga baarlamaanka u qaabilsan arrimaha bulshada khaasatan qeybta waxbarashada runtii oon halkan ku kala warqaadanay isku wareysanay waxyaalo fara badan baan runtii iska wareysanay Eh, waa uga jawaabnay runtii waxyaalihii eh, su-aalihii ay qabeen kolleyba inaan wada shaqaynay iyo wada shaqayn wacanna waan isku ognahay Eh, waxaana leeyahay baarlamaanku jubbaland shaqadiisa ha qabsado guddiyadu runtii si fiican ha u shaqeeyaan waa soo dhoweynaynaa annagu cid kasta oo runtii eh, eh, ay khusayso oo maaragtay eh, shaqo nala leh intaa markii laga tago eh, waxaan rabaa wax yar inaan iftiimiyo eh, wasaaradda waxbarashada runtii oo shaqo weyn u hayso bulshada eh, eh, reer jubbaland Eh, kana sugaysay eh, waxyaalo fara badan oo ay ka mid tahay macluumaadka ku saabsan saddexda kun ee macallin ee dowladda federaalka biriolka ee gelisay ee shaqaaleysiisay oo runtii in muddo aan ku maqnayn la soo ansixiyey